Muddooyinkan dambe, maamulka degmada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland wayba wadanaan wacyigelin ka eedan in la roojiyo xaalufinta geedo iyagoo ka badada hayaan dadka ka ganacsada u dhuxulyo iyo in lagu wada shaqeeyo ka horsadowga isbedelka cimilada ee ku jira deegaanada waana yee sababtii xaalufinta dhirta. Maamulka degmada Kismaayo ayaa wada dadaalo laga fado cagaarinta degmada iyo deegaanada hoosgoyo maadaama jarta nabaad guur dhanka geedo eh waana muhiim ay tahay in la wada ilaaliyo dhirta deegaanka. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed oo uu bulshada la hadlay wayba usakabaagay sidii uu ku wada shaqeeyo lahaayeen ka horsadowga xaalufinta dhirta iyo isbedelka cimilada ee ku jira deegaanshu.
bini'aadanku inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabaylasaan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laa waa la gadan karaa uu jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geedihi sirbaaniya usoo baxayna ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqayno inaan geedaha la jarin waxaynu u baahannahay magaalo si aan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaan aan noqonno oo aynu wada ilaalino deegaankeena wada ilaalino duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalka dee inta la helayo energy way iska socon laakiin magaalada wax ku filan baa rabti horaaba iska taalla taasaa waa la isticmaali karaa mid kuu dhaa taalle baaba la soo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali karaa laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacooda waan hayna kuwaas aan magacooda hayno annagu hadda erge idinkama ahi annagaa soo qabanaynaa sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsantihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddex waa dhacaya muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaas ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ka go-an tahay guushu waa dhowdahada waana gaaraynaa maamulka degmada Kismaayo ayaa wadaan dadaalo bulshada lanku wacyigeliyo ilaalinta dhirta iyo deegaanka iyo in qof walba uu abuuro geed si markaas deegaanka nagada kowada cagaaran